Dan and Shay. We also heard Luke Combs better together.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa sagaallabaaatanka januari sanadka labakun iyo kow iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maanta ku saabsan qaabkii ay dhallinyaradii hore ee soomaalida timaha u daysan jireen marka yarku markuu gaadho toban jir ilaa iyo shan iyo toban jir waxaa loo xiyeri jiray madaxa intaasaa loo wareejo dhexda yar baa loo dayn jiray marka xitaa marmar markaa soomaalida hoos kusii dhaadhacda waxaad ogaanaysaa timahani ha timahani inay wax ku salaysnaan ninku marka uu labaatan jir wixii ka sarreeya timaha uu daysan jiray sidaasay timahani u kala turjumi jireen da-da wax u eg dhinacaya heesaha waxaan sidoo kale idin haynaa
cayaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
maamulka madaxweyne biden ee waddankan maraykanka ayaa shaaca ka qaaday inay aad u la yaabeen go'aankii maxkamadda ugu sarraysay dalka bakistan ay ku fasaxday muwaadan waddanka ingiriiska dhalashadiisa haysta oo sanadkii laba kun iyo labadii ugu eedeeyey inuu afduubtay islamar ahaantaasina uu kurka ka jiray saxafi maraykan ah oo lagu magacaabi jiray daniel berard saacado uun kadib markii xukunkaasi ee maxkamadda sare ee waddanka bakistan ku dhawaaqday ayaa xogeyaha warfaafinta ee aqalka cad waxa uu hoosta ka xariiqay in maamulka biden ay ka go'an tahay in ay cadaalad u raadiyaan familka warihii la dilay daniel berald maxkamadda sare dalka bakistan ayaa axmed cumar sheikh iyo saddex xubnood oo bakistan u dhashay waxa ay ku weysay dembigii lagu eedeynayey islamar ahaantaasina amartay in xabsiga laga sii daayo afartaasi ruux ayaa siddeed iyo toban sano xabsi ku qaadanay gudaha dalka bakistan kuwaas oo loo haystay eedeymaha la xidhiira inay afduubteen islamar ahaantaasina ay dileen weriye u shaqaynayey wargeyska wall street journal maamulka biden ayaa rumaysan inay adag tahay in la arko waddo horay loogu mari karo wadahadal lala galo kooxda daalibaan haddii aysan kooxda xagjirka ahi ka soo bixin ballanqaadyadooda iyadoo la tix raacayo heshiiskii laba kun iyo labaatan inkastoo washington ay weli tahay mid ay ka go'an tahay dadaalka sida ay khamiistii sheegtay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee bentagon dilalka dadka rayidka ah ee khilaafka dalka afghanistan ayaa kor u dhaafay in ka badan laba kun iyo sagaal boqol sanadkii lasoo dhaafay sida uu sheegay guddiga xuquuqul insaanka ee dalkaasi inkasta oo diblomaasiyadda kor loo qaaday si loo soo afjaro dagaalka oo ay ku jiraan wadahadallada nabadda ee ka socda dalka qatar dhimashadu waxay qayb ka tahay korarka ballaaran ee rabshadaha ee halista ku ah geedi socodka nabadeed ee jilicsan taas oo wiiqaysa baaqyada caalamiga ah ee xabad joojinta iyada oo dowladda afghanistan ay ka qayb qaadanayso wadahadallada nabadeed ay la leedahay daalibaan laanta af soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaa tana dhegaystayaal aad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada jabuuti ku soo diyaarisay sagaal siciid faarax
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa mar kale iyo barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka toddobaadkana waxa uu idinkaga imanayaa mar kale jabuuti anigoo asaga saciid faarax ayaana barnaamijka idiin daadahaynaysa waxa aynu barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan kaga hadlaynaa qaababkii soo jireenka ahaa ee dadku ay timaha ula bixi jireen waxaana barnaamijka igala qaybgelaya dayib kaamil oo ka mid a abwaanada reer jabuuti ee wax ka qora waxyaabaha bulshada dhexdeeda ay ku arkaan ummad walba oo ku nool dunidani waxay lahayd xilli hore qaab iyada u gaara oo timaheeda ay ula baxdo taasoo ku salaysnaa dhaqan balse waxaa dhaqamadaas bedelay diinta iyo albaxnimada ay dadku qaateen gaar ahaan dadka soomaalida ayaa waxay lahaayeen qaabab kala duwan oo timaha ay ula baxaan ama ay u samaystaan taasoo ka turjumaysay da-da inuu qofku guurdoon yahay iyo waxyaabo kale balse waxaa soo ifbaxay muddooyinka dambe in guud ahaan dhallinyarada dunida oo dhan ay hal qaab qaataan taas oo ah mid ay ka dhaxleen dadka dunida caanka ka ah sida ciyaartoyda fanaaniinta iyo kuwa la halmaala kuwaasoo dhallinyaradu ay dariiqooda raaceen taas oo aan saliya raad ku lahayn diinta islaamka iyo dhaqanka soomaalida haddaba dayib kaamil waxa uu qoray gabay uu kaga hadlaya arrimahaasi oo uu ku tilmaamayo dhaqankii looga tegay islamarkaana dhaqanku uu ugu baahan yahay in loo dagaalamo waxaanu barnaamijka sooyaalka dhaqanka uga waramay amuurahaasi bismillaah horta waad mahadsan tahay dacwadan dhaqanka waxay ku dhalatay horta muddo fara badan muddo dheer bay igu jirtay dhaqanku horta waa wax qofka qofnimadiisa ka turjumaya qofku marka uu dhaqankiisa meel dhigo amba dhaqankiisa uu garto iyo qofnimadiisana gartaa marka waxaa igu dhalay waxaan arkay dadkeeniyo maxay ahayd nin kastiba wuxuu ahaa uu kasii baxayo leanno maadaama dhaqankiisii ka tegayo marka waxaa igu dhaliyey dhaqankii oo laga tegaya markaan arkay iyo yaan cabiray oon ku cabiray gabaygan inuu dhaqankii dacwad dhiibanayo hadeeto qofood arka isdhawo ama dabeecadiisii ama jaarnimadii ama qaabkii loo socon jiray ama habdhaqankii aynu lahayn o dhan laga yaabo inaad boqolkii qofba midba aragta maalinta marka waxyaabaha aas tirahdo alla ilahay kuwana ugu darano waa laga siibtay waa kuwe
waranta asagale horta way jiraan waxyaabo tiro badan oo aad aad uga naxayso markaad aragto sida loo sida loo wado amba siday u socdaan iminka waxyaabaha ugu ugu dambeeye la arko beryahan dambe waxaa ka mid a horta waxa waa inaan bini aadmigu waa inuu ogaado wax kastaba inuu meel ka yimide kolkuu meel ka yimidena waxay ka dhigan tahay cid buu dhaqan u yahay iminka waxyaabaha igu la yaabka badaneen arko haddaan xagga dhalinyarta u kacno leannu ninkan weynibade waxa weeyaan un waa waa dhalinyar un bay ka dhigan tahay uu soo maraysba waxaa ka mid a horta xagga dharka dhibaatada inoogu horeysa ee jirta waa xagga dharka dharku waxba ma aha oo dee haddii macawistii ay dhaqan ku ahayd ood surwaal u gudubtay maaha dhaqan xumo haddii u gundhata ku ahaa maxay ahayd dhaqan ku ahaa oo dee surwaal u gudubtay dhaqan xumo maaha laakiin habka loo xidhanayo surwaalkii laftirkiisa habka loo xidhanayo ayaa dhaqan xuma waxaad arkaysaa dhalinyartii ood moodaba horta surwaalka markay xidhan yihiin surwaalkii inuu dhicistii dhaafay oo xataa waxaad moodaa inuu waa kii maxay ahayde laba qof baa loo ogolyahay baa la qaawanida moogta iminka labadii qof bay dhaafto waxaad is odhanaysa warma ummadii oo dhan baa caqli qaawanaani u soo baxay labada qof waa ilmaha yar iyo ninka waalan dee iminka waxaad arkaysaa dadkii xitaa dhalinyarti oo waxaad arkaysaa surwaalkii aw hadeeta layskugu faanay sii wada dhacay markaas dad is odhanaysa oo markuu adiga ku dhaafana dee kaba dhacyo uu qaawan yahay dee malaha waabu waalan yahay baad odhanaysa marka waxyaabaha ugu horreeya waxaa ka mid a horta waa dharkii dharkii oo dharku nuucun oo xitaa waxaad aragtay la dhaafay dharkii caadigo qaar jeexjeexan markaas odhan wa ninkan ma dhar la-aan baaba ku dhacday kuwaba sii jeexjeexan marka horta waa inaad isweydiiso horta surwaalkan dhacaya de kolley cid buu dhaqan u yahay amba qof adiga oo kala ayaa waxaa sameeyey kan jeexjeexanna qofbuu dee dhaqan u yahay qof adigoo kale ah unbuu dhaqan u yahay marka amba nin wax ka doonaya marka waa inaad adigu horta fikirto oo tidhahdo war waxani halkuu ka yimiday waxani waxayga halkuu marinaya marka waxyaabaha ugu horreya horta dharkaa ka mid a waxaan odhan karnaa madaxaa ka mid a timaha sida loo goynayo madaxood dee farahaba ka baxood mooda maxaa yeelay raggood mooda markay sii jeedaan inuu diig meesha kasii jeeda madaxoo kolba qaybay jaran tahay oo qayb kala bannaan tahay waa kii sheeko lagu lahaa rag salaad ku jira ayuu shaydaan soo dhex galay marka ninna dhinaciisa uu ka xiirnaa ninna dhinaciisa timo ku lahaa marka waxaa dhacday labadii nin markay salaadka ka baxeen inay isqabsadeen oo yidhahdeen ninkayna dhex joogay dhan buu xiirnaa kii kalena dha ninkayna dhex joogay timuu lahaa marka iminka qofkii hadaabaad kaba soo qa salaad la tukato dee inaad ku murantaan oo tidhaahdaanba war ninkiina dhex joogay dhinacna wuu xeernaa dhinacna timo ku lahaa marka madaxuna uu ku xigaa marka dhaqanadii dhaqankii waxaa ka mid ah inaa madaxii sidan loo xiro iyo dharka sidan loo xidhanayo waxaasoo dhan baa ka mid a inay dhaqankii meesha kasii baxayo
soomaalida dhaqankeenii horeynu lahayn oo de dhaqankii intaynaan diinta islaamka qaadan dhaqankeenii ka hor dhaqan baan lahayn bacdin diinta lagu dabaqay kii wanaagsanaa baynu qaadan marka keenii baynu sii wanaajinay waxaa jirta eeg dhaqankii hore ee soomaalidu wax diin ku salaysan uba xataa iminka dhaqankan soomaalidu dee waa diintu ku dabaqayn lakin iminka markaad aragto nin aanan qaawanayna dharna sidan waa ereygii la odhan jiro aanan dhimanna noolayn qofkani waa qof labadii adduun u dhexeey de lama odhan karo imka waa nin kastaba horta diin buu leeyahay de lakum diinakum waliya diini xataa diinta qofka dhaqan sidaanu sameeyey diintiisa haddaad weydiiso dee kristanka amba cidda kale diin lihiba waxay ku diintooda sibay diintooda sibay u dabaqayaan maaha xitaa qaawanaantan iyo inay hoos u dhigaan surwaalada maaha marka waxaan isleeyahay un waxaan waxaan diinba maahine waa waa ganacsi iyo maskaxdaadii oo la tijaabinaya bal qofkan wixii waxaan ay ku dhegan yahay sidee looga fujiyaa baan anu malaynay saasaan isleeyahay
dhalinyarada qof kastoo dhalinyara waalid gurigu kasoo baxaa marka waalidka sidan ku daawanayo qudhooda dhaqanka bay ka tegan bay ka dhigan wallaahi horta mid baa jirto waxaa jirta horta duruuf wax la dhaa baa jirta waxaa jirta dadkan markuu dhalinyarta ay yihiin ilmahaaga waxa waxaad ku qasban tahay marmar sida uu ku nool yahay inaad u dayso markay duruufi ku qasbayso sababto waxa weeyaan ilmahan haddii aad tiraahdo aad xoog wax kaga qabatid horta way dhib badan tahay laakiin waxaa wanaagsan xagga diinta inaa wax lagaga qabto leannu diinta markaad ilmahaagii fahansiiso diinta markuu fahmo dhaqankiisiina wanaajinaya marka waa runo waalidiintu waa inaa noloshuba xagga waalidiinta laga soo bilaaba anu waxan odhan laha horta waalidiintu ubadkooga diintaa kusoo bilaabaan ta ugu muhiimsan waa taas taasuna qofku dhaqankiisa ku fahmaya gabaygan dhaqanku ku dacwoonay maxaa ka mid a ereyada aad aad markaa kugu soo dhaceed aad qalinka la beegsatay dhaqankii dacwooyo dunidii u qayrsay duruufkeenid weeyaan dibu-gocasho weeyaan dacwadduna waxay tahay dadweynew ima qalo waxaan maanta doodiya dacwaddani u dirayaa duqaydiyo waxgaradkow dacwaddani waxuun tara dhaqan baan ahaan jiray darajaan mudnaan jiray ducaa laygu dadi jiray dadkuun baan wax tari jiray dhaqanow dhammaanteen away magacyadeennii micnuhuun lahaan jiray dhaqanow go-aankeen dhaqanow go-aankeen geedkiyo gartaba tegan dhaqan baan ahaan jiray dhibta laga ilaashado dhuuni raac ayay helay waxaan gocasho gaariyo waxaan gocasho gaariyo gartan aanu leeyahay dhaqan garatadiiyay aaway gobtiinnii garta loola tegi jiray dhaqan doodayaan ahay dacwadduna waxay tahay garta geedu soo dhaca xaajada guddoomiya gulaheyga soo dhiga dhaqankii kafaanow dhutiskaad u socotaan dhulkaluu ka yimidee dhaqankiinna aawaya baldayay adduunyadan dhaqan guurtay maalmahan geesi hibashadiidhe dhaqan geeridiidhe gubta oohinteeddhe ma doodbaa ma digashaah dhaqan gabidhacleeyaan anu goobayaa weli dhaqan dooriyow maqal dhawaaq raacayow maqal dhibtu waa dushaade dhibtu waa dushaadee dhaban xiirka daayo dhaqankiina raadiya marka ilaaga soomaalida ama dad tasawirada qaar markaad aragto dadkii hore soomaalida ahaa waxaad arkaysaa inay timo badan la bixi jireen hadda laakiin waa waa waa la bedelo waa la yaraya walaal horta waxaa jira wax la yidhaahdo warano soomaalidu timo timo weyn weyn la bixi jirtay oo soomaalidu calaamaday lahayd inay qaar timo weyn la baxaan qaarna ay xiirtaan wax la dhaa dhoor oo timaha intay saa dhexda usoosaa hareeraha usoo wareejaan dhexda yaree sare la daayo haddaad soomaalidaas amba qababka haddaad gunigii dhacdo run ahaantii anu waxaan waxaan helay in ay qaarkood da'daba ka turjumaysa qaar baaba da'da ka turjumayo nimanka hablahoo kale foodley baa la odhan jiray inamadoo kale waxaa la odhan jiray maxay ahayd kuray baa la odhan jiray marka yarku markuu gaadho toban jir ilaa iyo shan iyo toban jir waxaa loo xiiri jiray madaxa intaasaa loo wareejo dhexda yar baa loo dayn jiray marka xitaa marmar markaa soomaalida hoos kusii dhaadhacd waxaad ogaanaysaa timahani ha timahani inay wax ku salaysnayn ninku marka uu labaatan jir wixii ka sarreeya timaha uu daysan jiray sidaasay timahani u kala turjumi jireen da'da wax u eg ninku markuu timaha la baxo waxaa ku xigi jirta wax la dhahdo saqaf amba fadhin inuu madaxa gashto marka waxay turjumaysa oo sheegaysa ninkaas inuu hadeeta reeraadis yahay amba uu guuris ku diyaarinayo maadaama fadhin qaata marka waxaa la odhan karaa timahani markaa waxay ku salaysnaayeen inay da ka turjumaan iyo qaangaadh inay ka turjumaan iyay ku salaysnaan hadduu ilaadha laakiin sida hadda ma aha da walba iska xirita
maya maya hadda iminka dee waxba lagu sheegi kari maayo waa waxaa noqonay wixii lo odhan jiray dameere dhaan raacday oo sawir haddii halkaa loogu sawiro qofkani sidaa sawirku yahay sameyn mooyaane horta su-aashay naga maqana waxa weyn waxaan dhalinyarta inay tirahdo horta waxan maxaa loo sameynaya ereygaasay ka baxeenba marka insha allah waxaan leenahay horta dhalinyartu ha ku noqoto ereygan maxaa loo sameynaya markaad ogaato shaygan waxa loo sameynaya markaasaa dhaqankaagana garanaysa marka diinta qudheed maxay ka qabtaa timahan een, qaarna la xiirayo qaarna la daynayo Een, nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam igu dayda sidaan anigu wax u sameeyo marka nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa jirta timihiisa uu isku simi jiray marka innagana waxaa lainoogu baahan yahay un dee maadaama uu aan ku dayanayno uu nebigeena yahay sidii au madaxa u xiiranayena inaan sidiisii unu xiirano dee intaa wax ka wanaagsan aan ma arko laakiin tan timaha inaa dhan la dheereeyo inaa dhan la xiiro dee waxay noqonaysaa wax cid kale aad ka raacayso
marka maanta waxaa laga dhigay adduunyada fashion timahan een, raggu ay marba si u xiiraan laakiin inaga dhaqamo hore inuu lahaan jirnay bay qayb ka ahaydoo weliba waxay ku salaysnayd saa sheegtay een, da iyo xilliye iyo waxbay tilmaamaysay marka meesha inagu aynu mar hore ka imanay bay maanta adduunyada joogaan Sa- saa ma kula tahay Een, horta een, mar dhaweyto oo een, doodo cilmiyada ku saabsan la saleynaya baa layidhi Een, horta maba jiro hore u socod adduunyada markaad usii fiirsato een, aqal waa la dhisi jiran aqalkiun baa la dhisaa bes dhagaxun baa loo bedelay Een, wax kasta waa la sameyn jiray w- wixii hore unbaa la koobiyey marka waxaan leenahay hore u socodba ma jire adduunyadan waa dibu socodun Een, ta kalena teknolojiyadana waxaad u aragtaa een, een, waxaan inay adduunyadii wixii hore ku noqotana waxaa la odhan karaa caqligii fikirayayba teknolojiyad baa joojiso dee dadkii waxay noqdeen wax teknolojiyad ku xidhan marka waxay anigayla tahay een, wax lasoo dhaafo inaa dib loogu noqonayo
marka saas leedahay dhalinyarada waa loo wacyigelin karaa ma communityga ma masaajida ma iskoolada xagee sidee lo- loo loo wacyigelin karayaa oo dhaqankan meesha looga saari karaya
maasha allah horta waxaa jirta dhalinyarta een, sida loo wacyigelin karayo way fududahay waxaa jirta laba meelood oo adduunyadan bini aadmiga iskugu yimaado waa masaajida iyo iskuulada noloshu labadaa meelood unbay qaybsan tahay meel kale oo saddexaad oo dee een, ay shicib iyo saxmad ku kulanta ma jirto waa iskuuladii oo balo- een, bilow ah iyo masaajidii oo bilow ah marka haddii labadaa meelood wacyigelinta dhalinyarta xoogga laga saaro ta saddexaad waxay noqonaysaa meediyaga amba facebook ha noqdo amba ha noqdo maxaayde waxaan technologidan cusub oo dhan oo soo baxday haddii ay dadku isxilqaamaan oo yidhaahdeen war bal ummaddan aan ku jeedino een, ummad kastaba ay tiraahdo aan dhaqankaygii ku jeediyo dhallinyartayda an waxaan unala waa iskoolka iyo masaajida iyo meediyaga meel kale u dhexaysa ma jirto saddexdaa meelood baa laga laga- looga faa'iideyn karaa dhalinyarta
guud ahaan dhegaystayaal waa naga intaa barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka toddobaadkan waxaa marti iigu ahaa dayib kaamil oo ka mida qalinleyda jabuuti anigoo sagal saciid faarax ayaa barnaamijkeediin daadahaynaysay taniyo intaanu mar dambe kulmi doono haddii alla idmo waxaan idinkaga tegayaa ammaanaala
kordhow waxaad ku soo socda barnaamijka sooyaalka dhaqanka balse marka hore ku soo dhawaada heestan taageero makaa helaya fanaaniinta cawaale aadan iyo aamin afriik
jacaylnimu kugu tolo ku taagsaday baanahe ku taagsaday baanahe taageero makaa hela jacaylnimu kugu tolo ku taagsaday baanahe ku taagsaday baanahe taageero makaa hela
Yeah.
makaamaya miyaan ka tegi karaa tilmaam qurux timo hadhaa tiriigu egtaan calmaday tilmaam qurux timo hadhaa tiriigu egtaan calmaday hablaha didcanguudka sare intay tiro leegihiin adaan kugu taamaya miyaan ka tegi karaa
barnaamijka suuyaalka dhaqanka ayaad degeysanayseen dhegeystayaal markana kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa kan nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid jamaal kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo hal kulan oo ka tirsanaa horyaalka premier leaga ingiriiska ayaa xalay dhacay kaasoo dhex maray kooxaha tottenham iyo liverpool kooxda liverpool oo tan iyo intii uu bilowday sanadkan cusub ee labada kun koob iyo labaatanka aanan wax guul ah gaarin ayaa xalay markii ugu horreysay guusheedii sanadkan heshay markii ay saddex iyo hal ku dardartay tottenham oo ku ciyaaraysay garoonkeeda liverpool guushaasi qiimo weyn ayay ugu fadhiday waxaana ay soo gaarsiisay kaalinta afraad sidoo kale waxa ay neef weyn kasoo fujisay tababaraha kooxdaasi yorgen clob iyo taageerayaasha kooxda kadib markii liverpool ay badin weyday shantii kulan ee ugu dambeysay ee isku xigay ee horyaalka premier leaga weliba afar ka mid ah wax gool ah ma aysan dhalin goolashii ay xalay ku badisay waxaa u kala dhaliyay roberto fermino ciyaaryahanka difaaca ka ciyaara trent alexander arnold iyo sadio mane goolka keliya ee tottenham waxaa u keenay ciyaaryahan pierre emile hubek dhinaca kale horeynta manchester city ayaa waxay ku hogaaminaysaa koob iyo afartan dhibic waxaa kusoo xigta kooxda ay dariska yihiin ee manchester united oo leh iyaduna afartan dhibcood kaalinta saddexaad waxaa ku jirta leicester city oo leh sagaal iyo soddon dhibic liverpool oo ku jirta booska afraadna waxa hadda ay leedahay toddoba iyo soddon dhibcood dhinaca ciyaaraha talyaaniga kulan ka tirsanaa cobba itaaliya ayaa xalay waxa uu dhex maray kooxaha napoli iyo spezia waxaana afar gool iyo laba iyo guusha ku raacday kooxda napoli napoli guusheeda waxaaba ay xaqiijisay qaybtii koowaad ee ciyaarta oo ay wada dhaliyeen afarta gool ee ay ku badisay qaybta labaadna kooxda spezia oo ciyaar wanaagsan la soo baxday waxa ay keeneen laba gool balse kuma aysan filnaanin labadaasi gool oo napoli ayaa sidaasi ugu gudubtay wareega semifinalka ama afarta koox ee ugu dambeysa goolasha napoli waxaa u kala dhaliyey kaalido kulibali oo difaaca ka ciyaara hervin lozano mateo politano iyo ciyaaryahan elmas napoli hadda waxay ku soo beegantay kooxda atalanta oo arbacadii saddex gool iyo labo uga soo badisay naadiga lazio sidoo kale wareega semifinalka waxaa soo gaaray kooxaha yuventus iyo inter milan oo iyagu fooda isku diri doonaa wareegaasi semifinalka wararka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aan fiirino kooxda liverpool ayaa baadigoob daran u geli doonta inay hesho ciyaaryahan ka ciyaara difaaca dhexe ka hor inta aanu xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartooyda oo hadda gabagaba marayo arrintan waxay ka dambeysay iyadoo awalba ay dhaawacyo ugu maqnaayeen daafacyada ay ku dhaarato ee kale ah virgil findig iyo jo gomes ayaa haddana waxay warar ku sheegayaan in ciyaartooyda kale ah fabinho iyo jo mitib ay iyana dhaawacyo soo gaareen tababaraha liverpool ayaa hadda waxa uu doonayaa in uu si dhaqso ah arrintaasi uu u xalliyo dhinaca talyaanigana waxaa ugu weyn kooxaha inter iyo roma ayaa furtay wadahadallo ay ku doonayaan in ay xal uga gaaraan sidii ay u kala bedelan lahaayeen ciyaartooyda kale ah alexis sanchez oo inter weerarka uga ciyaara iyo aadan jeko oo ah gooldhaliyaha kooxda roma jeko ayaa maalmahanba xaaladiisu ay xumayd kadib markii ay isku dhaceen macalinka kooxda roma taas oo keentay in ciyaaryahanka uu ka fakero mustaqbalkiisa sanches ayaa inta badan kursiga keydka kaga jira kooxda inter haddii uu roma ku biirana waxaa laga yaabaa inuu helo boos joogto ah dhegaystayaal xubinta ciyaaraha intaa ha inoo joogto
haatanna waa dhinacii heesaha
acaabay caanaha labeenta leh biduuna farcada ii ku ceesheen lacaabay caanaha labeenta leh biduuna farcada ii ku ceesheen bucasuu ma yartana calmaday cawayskiyo shiriibka ii tumaa cidda ay caradoo barwaaqa dhulkuna uu cagaar ku sima yahay cidda ay caradoo barwaaqa dhulkuna uu cagaar ku siman yahay lacaabay caanaha labeenta leh biduuna farcada ii ku ceesheen lacaabay caanaha labeenta leh biduuna farcada ii ku ceesheen bucasuu ma yartana calmaday cawayskiyo shiriibka ii dumaha cusub iyo dhuldogli iyo cilbaacaday ku dhalati dhigayaa geel gubacadcadey waxay ka cabtay ceelnaacaan cirfiid iyo maxasaaciid caliyaalay ku caayihiin magaceel iyo ciisiiley waxay ka cabtay ceel warshiik dhirka lagana waayo caad carfoon ciideedan caanaagii
idaacadii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya cashir ibraahim aadan iyo nugoo jamaal axmed cismaan dhegeystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo
cadley cadowuliya ceelbarab cali gaadudiya guulane cadley cadowuliya ceelbarab cali gaadudiya guulane cadale mahadaya ceeldher galcado waragaadi iyo cigo cadale mahadaya ceeldher galcado waragaadi iyo cigo bucasuu uma midana calmaday cayaartiyo shiriibka ii tumaa عدوي عدو أولي عيل برف علي قادر يقول لنا